guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa deeq daawo ah ku wareejiyey isbitaalka weyn ee degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe deeqdan dawada ah ayaa kusoo aadeysa xili maamulka isbitaalka ay baahi badan u qabeen inay helaan daawooyin lagula tacaalo bukaanada ou soo rito xanuunada kala duwan ee la keeno isbitaalka weyn ee degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe si bulshada ay u helaan daawooyin iyo caafimaad ku filana guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixiyey deeqdani dawada ah uu ku wareejiyey isbitaalka weyn ee degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe si wax looga qabto baahiyaha ka jira isbitaalka
aan keenay daawooyin loogu talagalay in lagula tacaalo xaaladaha ka jira gobolkan isbitaalkaana marka muhiim u ah in lagu daweeyo dhaawacyada iyo waxyaabaha deg dega ah annaga haddaannahay hay-adda maalinta musiibooyinku waxaan la taagannaa ummadda soomaaliyeed meel kastooy dhib ku haysto waxaad ogtihiin maalmo dhoweeda inaan keennay dad caafimaadka ka shaqeeyo iyo gaadiidka caafimaadka labadaba oo qaarkoodna hadda ay nala joogaan taasoo ugu talagalnay in runtii waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha gobolka madaxweyne cali guudlaawi xuseen iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo labaduba arrintaa nagu og naguna garab naguna siinayey qaar ka mid ah maamulka isbitaalka degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ayaa hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sadma kaga mahad celiyey deeqda dawada ah ay ku wareejiyeen iyaga oona sheegay in ay daawadani ay u qabeen baahi weyn helitaankeeda taasi ay u baahnayeen bulshada ku dhaqan degmada cadale
waxaan kaa guddoonnay waxaad noo keentay guddoomiye iyo shaqaalaha jidkaad noo keenta waa na anfacaya waa kaa guddoonnay rajadeennuna ma dhammaato waxaan kaa rajaynaa ambalasiis dabayaalka isbitaalkan ku shaqay lahay gaadidka weyneeyo dhaqaatiirti
runtii waxay noo tahay farxaday noo tahay in daawadan lala soo gaarsiiyo maadaama degmadanu ay ka fog tahay magaaladii muqdisho in marka maanta gargaar la soo gaarsiiyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa gargaarkan mid kasii ballaaranna inay hay-adduna soo gaarsiin doonto hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodoma ayaa waxa ay gobolada dalka geysaa deeqooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin daawooyinka gobolka shabeellada dhexe oo maalmihii ugu dambeysay oo ku sugnaa guddoomiyaha hay-adda sodoma maxamuud macali cabdulle ayaa timid kadib markii u kuurgalay xaaladaha baahi ee ka jira bulshada degmada cadale iyo isbitaalkaba